إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka doornimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee ka tirsan dowladda federaalka ee u suuro gashay inay dib u galaan hoteelka xayaad oo dhowaan weeraro uu ka dhacay ayaa lagu eedeeyey in ay baateen midadkii goobta bilqanaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah oo ka carooday weerarka wakhtiga dheer socday ee ka dhacay magaalada muqdisho ayaa wuxuu ku hadlay war ka naxiyey qaar ka mid ah saraakiisha gaar ahaana kuwa sirdoonka lix basaasiin ah oo maraykanku u shaqaynayay ayaa waxaa lagu dilay deegaanka guunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid a bulshada ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa ka aragti dhiibtay weerarka lagu laayay xubno badan oo dowladda federaalka ka tirsanaa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa ka aragti dhiibtay weerarkii lagu laayay xubno badan oo dowladda federaalka ka tirsanaa kuwo kalena lagu dhaawacay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar duqeyn ah waxay ku qaadeen saldhig kenyaatigu ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera iyagoo fuliyey weeraro kale oo kala duwan in ka badan toban ruux ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen weerar gaarijiirsiin oo ka dhacay dalka kanada intaa waa qodobadii warku waa wanaa dhegeysala haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa howlgal gaara oo ka dhacay degmada wadajira ee magaalada muqdisho waxay ku dileen gaashaanla dhexe cali axmed bare oo ka mid ahaa saraakiisha milatariga dowladda federaalka ah dowladda federaalka ayaa sidai caadada u ahayd goor dambe waxa ay goobta ka qaadatay meydka sarkaalkeeda dilkan ayaa waxa uu baqdin ku abuuray saraakiisha kale ee dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho horey magaalada muqdisho waxaa uga dhacay dilil badan oo qorshaysan kuwa oo dhegta dhiigga loogu daray xubno muhiim u ahaa dowladda federaalka ah dadkii ugu horreeyay ee ka tirsan dowladda federaalka ee u suuro gashay inay dib u galaan hoteelka xayaad oo dhowaan weeraro uu ka dhacay ayaa waxaa lagu eedeeyey inay baarteen meedadkii goobta bilqanaa qaar ka mid a dadka ku lugle arrimaha siyaasadda ee dhinaca dowladda federaalka ah ayaa waxa ay baraha internetka ku soo daabaceen in waxyaabo badan lagala baxay jawaabka dadkii meydadka ahaa markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay soo gebagabaysay weerarkii hoteel xayaad ee magaalada muqdisho oo muddo dheer socday ayaa waxaa la xiray hareeraha hoteelka waxaana la diiday in saxaafadda iyo dad kale qaarkoodba ay galaan dad ciidamo u badan ayaana gudaha u galay hoteelka waxaa la sheegay in dadkii meydadka aruurinayay ay waxyaabo badan oo dadka meydadka ahaa ay horay u haysteen intii ay noolaayeen ay sii qaateen geesta kale ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah oo ka carooday weerarka wakhtiga dheer socday ee ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana hotel xayaad ayaa waxa uu ku hadlay war ka naxiyey saraakiisha gaar ahaana kuwa sirdoonka xamse cabdi bare oo saxaafadda la hadlayay waxa uu sheegay in isla xisaabtan uu jiri doono arrintaa oo loo fasirtay inay xataa suuragal tahay in saraakiisha qaarkood shaqada laga eriyo
cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda cid kasta oo gaabis ka yimid cid kasta oo xadgudub ka yimid intaba waa lala xisaabtami doonaa waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso
madaxda dowladda federaalka ayaa waxay aamusnaayeen intii dagaalku uu ka socday hotel xayaad kaasoo maalintiisi saddexaad soo gebagaboobay lix basaasiin ah oo maraykanka u shaqaynayay ayaa waxaa lagu dilay deegaanka kuuyo barrow ee shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya xukun dil ah oo lagu fuliyey lix xubnood oo lagu eedeeyey inay basaasiin u ahaayeen maraykanka ayaa shalay galab ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka kunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ragga xukunka lagu fuliyey dhammaantood waxay u shaqaynayeen sirdoonka maraykanka waxaana ay gacan ka geysteen dhibaatooyin loo geystay dad kala duwan oo ay shacab ka mid yihiin la xukumaha koowaad waa aweys aadan xasan oo loo yaqaan dalabey da-diisuna waa siddeed iyo labaatan jir waxa uu qirtay inuu ka mid ahaa jawaasiista maraykanka u shaqeeya markii ugu horreysayna shaqadan waxaa usoo bandhigay nin la yidhaahdo labaatan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo nin kale oo la yidhaahdo xasan garre wuxuu sheegay inuu gudbiyey xogta dad kala duwan qaadiga oo faahfaahinaya arrinkaas ayaana waxa uu yidhi waxaan ilaalu ka ahaa gaarigii lagu duqeeyey maclin yaxye saddex sidoo kale waxaan ku xidhay ilaa toddoba ruux oo la shaqaynayo sirdoonka maraykanka shaqooyinkaas aan qabtay waxaan ku qaatay lacagoo yar muddada aan la shaqaynayeyna waa sannad iyo bar taqriiban la xukumaha labaad waa cabdulqaadir ibraahim xuseen oo loo yaqaan boqol da'diisu waa soddon iyo laba jir waxaa shaqada basaasnimada ah geliyey nin la yidhaahdo jiilaani mayow oo jaasuus u ahaa maraykanka shaqooyinka uu qirtay inuu la qabtay waxaa ka mid ah oo ay maxkamaddu soo bandhigtay sida tan shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin sida tan kow waxaan muraaqabo iyo macluumaad ku lahaa wax ka badan lex duqaymo oo loo geystay dad muslimiin ah markii laga reebo mid fashilantay laba waxaan jaylaani tusay walaal ka tirsan mujaahidiinta waxaana uu sheegay inuu yahay mas'uul muddo kadibna waa la duqeeyey sidoo kale waxaan raadiyey nabarka nin mujaahid ah mana ku guulaysanin la xukumaha saddexaad waa cabdiraxmaan cabdulle dhicisow da'diisu waa afartan iyo laba jir waxa uu qirtay inuu maraykanka u shaqaynayay muddo afar sano ah sida uu sheegay waxaana shaqadan geliyey shan xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka oo koox koox iyo si gaargaar ah ula soo xiriiray cabdiraxmaan ayaana maraykanka u gudbiyey macluumaad wuxuu ka qayb qaatay laba duqayn oo ka dhacay kunyo barrow iyo duleedkeeda halka uu mar hage u ahaa ciidan doonayay inay diyaarad ku soo degaan oo ay arbushaad ku sameeyeen deegaanka qorshahaasina ku fashilmay waa kan qaadiga oo ka xog warramaya qaybo ka mid ah kaalintii uu ku lahaa howlaha basaasnimada waxaan lug ku lahaa laba duqayn oo ka dhacday kuunyo iyo duleedkeeda ragna ay ku shahiideen waxaana ka mid ahaa bakar warsame iyo khaalid suldaan anigoo u gudbiyey nabarrada bakar iyo khaalid saddex waxaan ka qayb qaatay hagista ciidamo bangaraaf ah oo duulaan ku soo ahaa kuunyo afar sidoo kale waxaan u gudbiyey nabarro iyo guryo badan oo ay leeyihiin rag mujaahidiin ah waxaana ku xidhay niman ayaga la shaqaynayo dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago la xukumaha afraad waa cabdalla nuun oo cabdulqaadir oo da'diisu tahay afar iyo labaatan jir una shaqaynayay sirdoonka maraykanka ninkan ayaa diyaariyey duqaymo loo geystay dhowr qofood oo iskugu jira mujaahidiin iyo dad shacab ah duqaymaha qaar ayaa loo geystay guryo wuxuu sidoo kale gudbiyey nambarrada ku dhowaad afartan ruux halka uu shaqaalaysiiyey afartan kale oo basaasiin ah waxaan xamar ka keenay shareexooyin gaaraya ilaa afar xabbo aan ku wareejiyey cabdalle nuunow dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacago muddada aan la shaqaynayeyna waa laba sano iyo bar la xukumaha shanaad waa maxamed sheekhay barrow oo da'diisu tahay toddobiyo labaatan sano jir una shaqaynayay sirdoonka maraykanka hawshanna waxaa geliyey jeylaani mayow wuxuuna qirtay inuu kaalin ku lahaa abaabulka iyo kormeridda duqaymo loo geystay meel geerish ah iyo gaadiid dhowr ah oo uu ka mid ahaa gaari caasi ah oo uu nin shacab ah watay sidoo kale wuxuu qabtay howlo kale waana kan qaadiga shaqooyinka aan la qabtay waxay kala ahaayeen sidan kow waxaan la ogaa duqayntii geerishka maaliyadda laba waxaan ilaalu ka ahaa gaarigii lagu duqeeyey khaalid suldaan saddex waxaan muraaqabo ka qabtay gaari ay wateen rag ka tirsanaa gaadiidka mujaahidiinta oo lagu duqeeyey duleedka kuunyo barrow afar waxaan waardiyo ka qabtay gaarigii abbow waardiyow oo lagu duqeeyey waddada arabow shan waxaan cabdalla nuunow kala qayb qaatay howlgal insaal ah oo ka dhacay kuunyo lex waxaan ilaalo ka ahaa sheekh ismaaciil certoogte toddoba waxaan soo diyaariyey guri uu degganaa nin ka tirsanaa mujaahidiinta lamana duqaynin siddeed waxaan ilaalo ka qabtay kuusow xaaje markii la duqayn rabay aniga ayaana u xaqeejiyey gaalada inuu ku shahiiday duqaynta la xukumaha lixaad waxaa lagu magacaabaa xasan cumar murjaan oo loo yaqaano xasan garre da'diisu waa sagaal iyo labaatan sano jir u shaqaynayay maraykanka sida uu isaguba sheegay waxaana shaqadan u soo bandhigay basaas xamar jooga kadibna waxa uu qayb ka qaatay ilaa saddex duqayn oo ka dhacay deegaanka kunye barrow waxyaabaha aan la qabtayna waxaa ka mid ah kow waxaan aniga amray in shareexo la saaro gaarigii kuusow xaaje lagu duqeeyey shareexadana waxaa u dhiibay aways cumar mayow asaga ayaana saaray labo waxaan ilaalu ka ahaa saddex duqayn oo ka dhacday kuunyo sida duqayntii uu ku shahiiday sheekh ismaaciil licertoogte middii uu ku shahiiday maclin yaxye iyo caasigii lagu duqeeyey waddada jilib saddex waxaan jawaasiis ka dhigay shan nin oo aniga iila shaqaynaysay intaas kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay in xukunka raggani uu yahay dil toogasho ah isagoo fagaaraha ka akhriyey adilooyin loo cuskaday xukunka oo ah mid ku sugnaaday qiraal
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك إثبات الحكم الإقرار durbadiiba xukunka ayaa la fuliyey dareenka dadkana aad ayuu u kacsanaa waxaana la dareemayey siday u necab yihiin basaasiinta waxayna ku dhawaaqeen takbiirta allaahu akbar والآن جاء دور التنفيذ الله أكبر
qaar ka mid a bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay ka aragti dhiibteen weerar lagu laayay xubno badan oo dowladda federaalka ah ka tirsanaa oo kuwo kalena lagu dhaawacay maxamed mudde axmed abuu muslim ayaa warkan inoo haya
qaar ka mid ah bulshada oo aan kula kulmay deegaanka kunyobarow ayaa dareenkooda ka dhiibtay howlgalkii hotel xayaad waxay sheegeen in dowladda federaalka ay la kulantay dharbaaxo adag magaceyga waa injineer xuseen xaaji cabdixasan awgaab waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsannahay howlgalkii ka dhacay magaalada muqdisho khaas ahaan namber afar khaas ahaan hotelka alxayaad allaana ugu mahadna subxaana wa tacaalaa allaana fududeeyey in maanta meeshaasoo ilaalo far badan joogo laga dhex duso oo hotelkii la galo looguna jiro soddon saacadood wax ka badan ama saddex maalmood gaalkii oo weynaa oo murtidkii xasan sheekh maxamuud wuxuu ku goondiyey inuu la dagaalami doono xarakata mujaahidiin al-shabaab haddana waxaa la tusiyey bursamendo dagaal uu soo qaado iska dhaafay bursamendo hadduu quusan qaado waayo intaan hadda waa dhoolatus wax kaweyn waa ku soo socda insha allahu tacaala raggii galayna waxaan leenahay ilaha idin barakeeyo subxaana wa tacaala miisaankiina janna allah idin saaro ma fahamtay inta kaloo ku sii socotan waxaan le ilaha idin fuuday howlgalkaas asalaamu calaykum raxmat barkatu bismillaah magacay waxaa weeyaan waas mukhtaar maxamed cumar horta howlgalkaasi howlgal barakaysan wah howlgal howlgal allah casa wajalla uu mataqaanaa uu asagu uu mataqaanaa uu qadaray bay ahayd inay howlshaas ay sidaas u dhacdo allah baan mar koowaad mar labaad ugu mahad celinaynaa hawshaas fududeeyey ilaahaasaan ugu mahad celinaynaa uma waxaan ugu mahad celinaynaa mujaahidiinta hawshaas qabatay oo howl muhiima oo loo baahnaabay qabteen waxayna sabab eh, waxayna tusaale u tahay eh, cadowgii ku faanayay ee lahaa mataqaanaa dagaal iyo weerar aan qaadaynaa Een, caqabadii ay la kulantay hotel alxayaat Een, muddooyin badan baa cadow wuxuu ku soo celcelinayey inay hawshaas afjareen haddana isla saacado kadib ayaka ayaa isburinayay ayaka ayaa isburinayay cadowguna dee tabardarradiisa ayay bannaanka soo dhigtay waxaa la moodayey waxay noqotay ilka doofaaroo kale allah casa wajalla hasan ee mataqaanaa arrintaasi sidaas ayay u dhacday waana si aan ku faraxsannahay dareenkanaguna aad iyo aad ayaa loo u faraxsan yahay waana wax aan filaynay oo allah uu qadaray waxaana leeyahay kuwa cadowa safka cadowa ag joogow tabardarradiinna waa aragteene ee ilaahay u toobadkeena inta ayna idin soo gaarin gacanta mujaahidiinta Eh, waxaan leeyahay dadka muqdishowna ee ku nool muqdisho iyo soomaaliyaba inay taageeraan mujaahidiinta oo maskax iyo muruqba ay la garab istaagaan wax dowladoo kale oo waddanka ka jiraay ma ay jirto waxba aan la idin qaldin sac beenana aan la tumin sac beenana aan la tumin aan lagu qaldoomin aan lagu kadsoomin baan leehay Een, taasina eh, hoteelkana dee waa qadiyad een, taariikhda saamaysa waa wax taariikh qora waa wax taariikh gala waa marka waxaan leeyahay dee soomaali maamaaba waxay ahayd col iyo abaarba uga baahan ceebay reebaan jihaadkan insha allah waa guulaysana laakiinse nin waliba wuxu uu la yimaado ayaa un beri lagu qiimayn doonaa qof waliba wuxuu shakhsi kasta wuxu uu la yimaado ayaa lagu qiimayn doonaa Ee, cadowga ee, dad badan oo cadowga dabadhilif u ahaan jiray taariikhdu mugdi ay ka tageen talyaaniga dadaa dabadhilif u ahaan jiray uu ka mid yahay cabdiqaadir ilmuundi iyo meel ay ku dambeeyeen noloshooda geeri iyo nolol ilaa hadda lama hayo nin kasta oo cadowga u khaadimana taariikh mugdi uu ka tegi doonaa nin kasta oo mataqaanaa islaamka u kaalmeeyana taariikh baal dahabu ka galaa hadduu raba ad- eh, naftiisaba ha waaye oo nafta ha waaye
bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, magacaygu waa cilmi xuseen cali hoteelkaas xaragadu ay gashay oo lagu halaagay xubno ka mida mataqaanaa dowladda federaalka ama mataqaanaa nimankan mataqaanaa murtadiinta waxaan u aqaanaa aniga hoteelkaas horta hotel ma ahayn hoteelku meeshu wax hoteela ma ahayn waxay ahayd dhufays ama qalcad ka mida qalcadaha riddada oo gaaladu ay dhiseen Een, waxa ku cadaynaysa inay mataqaanaa gaaladu qalcad ay dhiseen ay tahay shub ayuu ahaa gebigiisba ma ahayn dhagax caadiya ma ahayn shub dibadda laga keenu ahaa oo meesha mataqaanaa lagu dhisay oo dowlado waaweyn ay lacagtiisa bixiyeen ani soomaaliya bixin dadna lagu magacdaray markaas Een, looguna talagalay inay riddadu ku dhuumato oo kaga dhuuntaan mataqaanaa gabaad ka dhigtaan Een, darbada xaragadu ay ku qaadaysa in yarba ayaa loogu talagalay sidaas awgeed waxa kuu sii caddaynaysa inuu mataqaanaa qalcad ay ahayd meeshu oo qalcad gaaladu ay dhiseen ay tahay looguna talagalay inay ku badbaadaan riddada saraakiisheedu magacayga waa nuur cabdulaahi xasan oo loo yaqaano dhanaan runtii howlgalkii lagu qaaday hotel xayaad runtii waa howlgal aad iyo aad u najaxay waa howlgal aan ku diirsanay waa howlgal aan ku faraxsan aan ku faraxnay insha allahu tacaala saddexdii maalmood ee uu socdo runtii waxaan dhegta ku haynay idaacadda alfurqaan oo runtii saacad saacad noo soo tabanaysay ilaahay ha guulaysa idaacaddaas insha allahu tacaala allahana barakeeyo waa idaacad u adeegta saacad walba iyo xaal meesha uu marayo ayay noo sheegayeen anigana insha allahu tacaala qalbigeena wuu ka diirsaday ragga mujaahidiintana waan u ducaynayna insha allahu tacaala ee howlgalkaa kula sabartay macadowga ee marba nolosha sheegay in xataa markii ay ku direen ay soo deenayeen codkooda ay dhahayeen waan degannahay aad baan u faraxsannahay farrintaadi insha allahu tacaala xarakatu shabaab almujaahidiin way ka jawaabtay insha allahu tacaala fariin culus oo weli macnaha laga arag macnaha iyo saasaynta dagaal oo weli macnaha mucjisahayd ayuu ilaahay subxaanahu watacaala kugu salliday xasanow waxaan ku leenahay farrinta waad aragtay uma wallaahi waad aragtay
lixdan iyo saddex qof ayaa ku dhimatay howlgalkii hotel xayaad halka in ka badan boqol ay ku dhaawacmeen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar duqeyn ah waxay ku qaadeen saldhig kenyaatigu ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera iyagoona fuliyey weeraro kale oo meelo kala duwan ka dhacay cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan inoo haya waxaa la weeraray hay-adda socdaalka dowladda federaalka xarunteeda magaalada beled xaawe ee gobolka gadow iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerar duqeyna ku qaadeen saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera haddaan ku bilowno weerar ka dhacay dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato wararka ka imaanaya gobolka mandheer ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin gaar ahaan jugta culus ay weerar madaafica ku garaaceen fadhiisin ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka sheekh barrow oo hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera weerarkaas tafaasiil dheeraada oo ku aadan nama soo gaarin balse haddii wax ka soo kordhaan wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa markaana gobolka gado mujaahidiinta ayaa xalay waxa ay weerar qaraxa ku qaadeen xarun ay hay-adda socdaalka dowladda federaalk ku leedahay magaalada beled xaaw ee gobolka gado shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ciidamada kasoo duulay dalka uganda ku leeyihiin ee laboorka degmada barawe sidoo kale shabeellaha hoose waxay milatariga shabaabul mujaahidiin weerar ku qaadeen askar kale oo yugandeys ah oo ku sugan deegaanka buurculow oo hoostaga degmada barawe waxaa sidoo kale la weeraray fariisin ay askarta dowladda federaalk ah ku leeyihiin magaalada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose weerarada ka dhacay shabeellaha hoose ayaa wuxuu kuu soo aadayaa iyadoo habeen hore xero ay askarta uganda ku leeyihiin deegaanka buurculow oo hoostaga magaalada barawe lagu dilay lix askari oo yugandeesa halka shan kalena lagu dhaawacay faahfaahin aanu dib ka helna waxay sheegaysaa in dagaalka xalay ka dhacay deegaanka buurcolow ee duleedka degmada barawe lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada uganda ee dalka soomaaliya duntland ku jooga halka dhegeystayaal warkaa ay idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan in ka badan toban ruux ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen weerar gaari jiilsiin ah oo ka dhacay dalka canada sida ay tilmaamayaan wararka laga helayo dalka canada ugu yaraantii laba ruux ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar gaari loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada vancouver ee ku taalla koonfur galbeed ee gobolka british columbia ee dalka canada kanaalka amaba telefishinka maxalliga ah ee c t v oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan booliiska waxa uu sheegay in sidoo kale falkan ay ku dhaawacmeen toban ruux oo isugu jira carruur iyo dad waayeel ah goobjoogyaal baa ku warramaya in gaari xooli ku socda uu dul maray dad badan oo ku sugnaa goob xaflad aroos ay ka socotay waxaana halkaa ka dhashay fal argagax leh booliiska dalka canada waxa uu sheegay in ay socdaan baaritaano lagu kala xaqiijinayo in falkani uu yahay shil amaba mid ulakac ah mana bixin wax faahfaahin ah oo dheeraad ah oo ku saabsan ruuxa geystay falkaas khasaaraha sababay warkii hordhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa